waxaa degmada mahaday ee gobolka shabeellada dhexe laga daahfuray tobabar ku saabsan sidii habeenka ku dhaqan degmadaasi ay ugu mid noqon lahaayeen dhisada golaha deegaanka ee degmadaasi tobabarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hiirshabelle ayaa waxaa kasoo qaybgalay habeenka kala socda gudaha degmada mahaday iyo deegaanada ku teesan kuwaa oo ka faa-iideysan doona muddada uu socdo tobabarkan ugu horeyn gudoomiyaha ururka habeenka degmada mahaday marwe maariye ayaa sheegtay in ay habeenka u diyaarsan yihiin ka mid noqoshada golaha deegaanka ee degmadaasi bacda salaan waxaa noo muuqato farxad iyo qurux iyo hanaan dumar taas waxaa ka shaqeeyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle xaali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe waxaan leeyahay mahadiho ka gaarto isagaa sameeyey barnaamijkan nabadgelyadan wanaagga meesha lagu fadhiyo waxaa asal u ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle haweenka mahadaay dib iyo horay uma dhicin haween degmada u dhashay ee quruxdan iyo wanaaggan meesha u fadhiyo horay looma arkin intaan iyo inka badanna waa idinka rajeynayaa waxaa jiray barnaamij oo degmadu aad ay ugu xeel dheer tahay oo loogu talagalay in degmada lagu soo saaro waxaa jira golo deegaan xura u tihiin codkiina inaad dhiibatiin inaad xildhibaano noqotiin waan rajaynayaa dadkii degmada daadiihlaha ayaad tihiin waan idinku soo dhaweynayaa taas wasaaradda waa mahadsan dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka hiirshabelle nuur xasan nuur jaako oo furay tobabarka ayaa ka barbixiyey muhiimada kulankan noqoshada haweenka hanaanka dhismaha golaha deegaanka degmada mahadaah qabashada kalfadhigan wacyigelinta haweenka wuxuu ku saabsan yahay sidii haweenka looga qaybgelin lahaa go-aan qaadashada siyaasadda heer deegaan gaar ahaan golaha deegaanka degmada mahadaay oo maalmahan aan ku howlanayn howshiisa oo halkan uu ku daafuray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore tani waxay muhiim u tahay horumarinta bulshada waxaa loo baahan yahay in la abuuro fursado dheeraad ah oo haweenku ugu qayb qaadan karaan hanaanka maamulka iyo go-aan qaadashada degmada mahadaay in la qabto galfadhigan wacyigelinta ah ahmiyad ayuu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha number one faham marka koowaad waxa waaye fahamka xuquuqda iyo fursadaha haweenka kalfadhigan wacyigelinta wuxuu haweenka siinayaa ama barayaa xuquuqdooda siyaasadeed sida ay xaq ugu leeyihiin inay ka mid noqdaan golaha deegaanka inay codkooda dhiibtaan inay ka qayb qaataan go-aan qaadashada waxaa sidoo kale la xoojinayaa fahamka haweenka iyo xuquuqda dheeraadka ay u leeyihiin bulshada iyo deegaanka xeerarka dowladaha hoose iyo dastuurka dowladda hirshabeelle iyo dastuurka federaalka wuxuu dhigayaa boqolkiiba soddon woman kuwata wax la yihahdo ama qoondada haweenka hadda markaan ergooyinka ay dooranayaan golaha deegaanka boqolkiiba soddon haween ayaa ka ah waxaan ka rabnaa oday kastoo dhaqameed ah laba gabdhood iyo saddex wiil inuu soo xulo si ay xubinta golaha deegaanka ka mid noqonaysa ay ugu odeeyaan